toddobaadkii hore waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa xubno fara badan oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay bilaabeen inay iska casilaan xilalkoodii kadib markii wargelin lagu soo siiyey ama waraaqa digniina lagu siiyey in afar iyo labaatan saac kadib haddii aanay ka tanasulan xilalka ay ka hayaan degmooyinka iyo waaxyaha iyo maamulka gobolkaba in markaasi ay naftooda waayi doonaan digniinahaas iyo handibaadahaas ayaa qaar ka mid a mas-uuliyiintaasi waxa ay bilaabeen inay saxaafadda durgobol la xidhiidhaan oo ay markaa weydiisaan in laga qaado war ah inay xilalkoodii ka tanasuleen oo ay sidaa uga tagayaan iyagoo markaana war ku wargelinaya xubnaha digniinta soo siiyey inay markaa sidaas xilalkoodii ay isaga daayeen oo ay kaga baxeen haddaba qaar ka mid a xubnahaasi ayaa waxa ay si aada u hadalhayeen in haddii aanay xilalka ka bixin inay naftooda ku waayi doonaan iyagoo markaana maamulka gobolka banaadir maxamed cumar xabeeb maxamed dheere uu soo saaray war ah in idaacadda sii daysa xilkaas iska casilaada ah ee xubnahaasi xilalkooda doonaya inay ka tanasulaan inuu tilaabo cad ka qaadi doono arrintaas ayaa marka ay timid waxay saxaafadda bilowday inay ka gaabsato in xubintii u timaada maamulka gobolka ka tirsan ee doonaysa inay xilkeeda iska casisho inay marka hore ku wargeliso inay maxamed cumar xabeeb maxamed dheere oo ah guddoomiyaha gobolka ay kasoo qaataan waraaqo dabadeetana ay iyaga xaggaasi markay iska soo casilaan ay idaacadda la soo xiriiraan arrintaas ayaa marka ay timid iyadoo digniinihii ay daba socdaan ayaa waxa ay sameeyeen xubno fara badan oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir inay ka eegaan masaajidada iyagoo markaa mar alla iyo marka salaada laga baxo xaafadahooda masaajidada ku yaalla inta ka istaagaan oo mikrofoonka qabsadaan ayaa waxay jamaacada salaada tukatay ku wargelinayaan in ay xilalkoodii ka tanasuleen oo ay sidaa uga baxeen maamulka gobolka banaadir arrintaas ayaa waxa ay markaa noqotay mid ay xubno fara badan oo ka tirsan maamulka oo awoodi kari waayo inay saxaafadda la soo xidhiiraan saxaafadduna aanay awoodin inay markaas sii dayso amaro uu soo saaray guddoomiyaha gobolka maxamed cumar xabeeb maxamed dheere oo ahaa ma idinka ayaa magacaabay mas-uuliyiinta marka aada cashilaysaan waa in xubintii doonaysa inay xilkeeda ka tanasisho ay la soo xidhiirto maamulka gobolka banaadir soona qaadato warqad ogolaashaha dabadeetana aad sii daysaan xubnahaas ayaa haddaba waxay bilaabeen inay masaajidada ka istaagaan mar alla iyo marka salaada laga baxo ha ahaato salaada duhur midda casir iyo midda cishe iyagoo markaana imaamka ka codsanaya in mikrofoonka uu dhiibo si ay markaa dadweynaha wax yar u wargeliyaan wargelintaasi oo dad badan ay u qaadanayaan inay waxyaabo kale ka hadli doonaan ayaa waxaa la yaab noqotay in xubnahaas ay ka istaagaan masaajidada isdabadeetana ay ku wargeliyaan jamaacadii salaada tukatay inay ka tanasuleen xil ay u hayeen maamulka gobolka banaadir ha ahaado mid degmo iyo mid waaxid iyo mid maamul waxaana xubnahaasi ay sheegeen inay markaa jamaacadu ay sidaa ula socoto oo ay ka baxeen xilalka ay u hayeen maamulka gobolka banaadir fursado dhowra ayay u noqotay xubno fara badan oo markaa awoodi kari waaye inay la soo xiriiraan saxaafadda maadaama maamulka gobolka banaadir uu soo saaray amar ah inaan la maqli karin amaba la baahin karin xilka qaadis ama xil iska casilid uu samaynayo xubin ka tirsan maamulka gobolka banaadir idaacaddii sidaasi samaysana tilaabo laga qaadayo waxaa markaasi magaalada muqdisho xubno fara badan ay fursado uga faa'iidaysteen masaajidada inay xilalkooda iska casilaan maadaama digniino loo soo jeediyey waxaa arrinta kale oo la yaab kalahadi noqotay in markii arrintaasi in sidoo kaleeto warqado digniine ah oo loo lagu xam lagu xamanayo dhinaca maamulka gobolka banaadir inay ka socoto iyana lagu daadiyay qaybo ka mid a magaalada muqdisho taasoo lagu wargelinayo imaamyada masaajidada iyo macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo dhowr ah inay isaga baxaan afar iyo labaatan saacadood xaafadda markaa warqada lagu daadiya ha ahaato xaafadaha shibis iyo weliba xaafadaha madiina xaafadda tawfiiq iyo xaafido kaleeto waxaana dhammaantood markaa lagu wargelinayaa inay afar laatan saac uga baxaan taasoo markaa qalqal ku abuurtay wadaado dhowr ah iyo rag fara badan oo masaajidada imaamyo ka ahaa si kastaba amuurta ha aatee waxaa muddadan marka arrinta toddobaadkan ay noqotay hadalhayntu in xubnuhu ay isaga casilayaan xilalka ay u hayeen maamulka gobolka banaadir dhinaca masaajidada cabdiqaadir maxamed faarax dulyar muqdisho